asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenni murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idma hayo aynu howlaha aad iyo aadka u badan ku qabanno ama aan ku soo gudbinno ama aan kaga sheekayno innaga oo kolba qaab hor leh u dhigayna ama hadba dhinac uu u wacan yahay iyo dhinac ka dhiman ka dhuganayna ama ka dhawrayna ama ka dheegayna ama ka dhawrayna waana afkeennii hooyo oo sida badweyntoo kaleento markii biyuhu ay buuxsamaan ama uu hirku soo kaco sida loogu dabaasho aynu ugu dabaalan karno waxaana ka buuxa erayo qaali ah oo maaragtay gungaadh ah halmuceed iyo qiyaaso dhammaystiran oo afkeenna hooyo uu leeyahay afkeenna hooyana sidiisaba cidnaba inaad la sintaayi waa kuu gunnimo oo inaad luuqad kale garab dhigto waaba kuu gunnimo mahmaha afkeenna hooya intaad soo qaadda inaad mahmaha af kalea garab dhigto waa kuu gunnimo adoo mid afkeenna hooya heli karaan inaad mid af kalea ku mahmaahdaan waa kuu gunnimo u malayn mahayo dunidao dhan haddii la soo wareego af ka mahmaahya badan oo ka xigmadaysan oo ka qodo dheer oo ka tilmaan wacani inuu dunida ka jiro uma malaynayo markii laga reebo carabiga oo kale oo de qur-aanka kariimku inoogu soo degey oo xigmad iyo maaragtay howlo badan ku gadaaman yihiin oo ilaahay inoo dooray markii xagga la dhigo dee keennu waxaan isleeyahay waa maaragtay waa lagama maarmaan waana kii hooyadeen waa kii ayeydeen waa kii abkeen waa kii awowgeen waa kaynu lahayn waa midkaan dadka kaga duwanayn waa kii gaarka inoo ahaa isagu wuxuu u baahan yahay koolkoolin iyo qiimayn iyo maaragtay dhooldhoolin iyo dhaalicid ayuu u baahan yahay intaas qaybaha farada badan ayuu u baahan yahay haddaad afkaaga hooya dhaalic weydane jidhkaagaoo dhaalacdaa qaali nooma ah waxba gabadha hays qurxin haddaadan hooyo afkeeda hooye qurxisa oo awlaaddeeda qurxisa oo dhaqankeeda qurxisa oo hiddaheeda qurxisa haddaadan noqonayn haysukaana dhaalicin waxba hays dhaalicin baan ku leeyahay waa aniga dhankayga cabdinaasir ahaan waxa aan ka hadlahayo haddii ay beydmahay marka xubinteennan murtada maanta idamkii iibi waxaan ku soo qaadanaynaa tani waxay ka hadlaysaa haweenka iyo waxyaalaha looga baahan yahay waxay dhaheen haween rag haween rag ha lahaadaan ama reerahooda ha joogeen haween rag ha lahaadaan ama reerahooda ha joogeen ayaa la yidhi rag ha lahaadeen ama reerahooda ha joogeentu waxa weeye gabadhu haddii ay beydmahayo nin ha lahaato nin qaba oo iyada guursaday oo kii qaba ee ku asturayd ay marwada u ahayd hala joog kaa haddayna la joogaynin yayna maaragtay nairobi habeenkii wareegini ha ahaato weeyaan ujeeddadu maxay ahaanaysaa gabadh aabbaheed iyo walaalkeed la joogta oo eeddadeed iyo habaryarteed iyo hooyadeed iyaydeed la hooyata oo la og yahay meeshay ka soo toosta iyo oo aan ahayn gabadh haddii ilaahay kuu dabagel yahay habeenkii sagaal saaco habeenimo kitaangala iyadoo mooto saaran lagu arko yayna noqonin weeyaan ujeeddada mahmaahdanu ay inoo biciriirinayso ama ay inoo bikaacinayso ama ay inoo maaragtay haddii ay beedmahayo tilmaamayso waxa weeye haween rag ka lahaadaan ama reer hooda ha joogaan ayay ina leedahay xubinteennan murtida maanta waana arrin aad iyo aad u wanaagsan in lagu baraarugana u qalmaba oo aad iyo aad maaragtay in weliba la ilaaliyo oo sharaftaa iyo karaamadaas maaragtay ay sidaa gabdhuhu sharaf iyo karaamo u lahaadaan waa arrin loo baahan yahay oo lagama maarmaan ah mahmaahda maanta ee xubinteenna murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi isniin qofkii waalan doonaa axadduu xaydxaytaa